abaartana soo qaxise biyo la-aanta biy biyo ma haysano ma haysano waxaa cugno gogol ma haysano dhibaatadana haysa saaswaa dhar ilmihii ma qabaan waxaa xeryaha qaxootiga maalin kasta soo gaara qaxooti cusub oo ka soo qaxay abaaraha ka jira qaybo ka mid a bartamaha iyo koonfurta soomaaliya kuwaasoo soo maciinbiday xeryaha qaxootiga shan biyo ma laha cuntiinyo ma laha dad oo maaragtay iska rafaadsan baan nahay waan rabnaa muslimiinta meel kastoo ay joogaan inaa lilaahi wa inaa ilaykum raajicuun inay wax noo qabtaan halkan waa duleedka xerada qaxootiga ifoy daadsan yihiin ku dhowaad laba boqol oo qoys oo cusub dhibaan nahaysta waxa ka saahanayna malaha guriyaan nahaay buushaan ku jira ba'a ma ii saaran katiifo ma haysa isbuunyo ma haysa waxa ku saahanaya malaha muslimiinta dhammaal gaajo waa haysa waxa ka saahanaysa malaha dhibka ii haysa raashin la-aan
waxay ku nool yihiin meel bannaan oo aan lahayn hooy musqul biyo iyo gogol midna cabashadooda ayayna warbaahinta uga warrameen
guri ma haysta gool ma haysta makaan ma haysta ilaahay mahadi dhulkana saahada waayala dhoolana ishoo ii fiida intaasaa dhibaata i keentay dhibka intii ka warraba intaas waay dhib iyo dheef ilaahay aa jooga waxay idanka iga taagdan idanka waaye wal oo daali hadda muslimiinta may odsada faday oo anbaahana ina aan hanuunsano gabal binaan ina ana fedhi gogodli fadow hun guriga i haaya guriga ana an haaysana bogdo ii jarta oo geega wale an haaysadi korkay ka baaba'e wale an hadlabahi korkay ka baaba'e hun guriga dhe gaajida dhe waayeel caruur dumar iyo dad tabar yar ayay ka kooban yihiin waxaana ka muuqda nafaqadarro daryeel xumo iyo dayacaysan cidna uga gargaarin waxaan rabaa meel muslimiinta maal meelba joogaan inay noo noo soo gargaaran noo gurmudaan na caawiyaan tubi noo suraan raashin na siiyaan ba'a na siiyaan isbuunyo na siiyaan khatiifo na siiyaan waxaa ka dhaansanayna aagay na siiyaan alaabada na siiyaan aan ku codsanayna dhanka kale hay-adaha gargaarka ayaa qaar badan oo ka mid a dadkan cusub ee dhowaan ka soo galay soomaaliya aan qaabilin waxayna u baahan yihiin gargaar deg dega iyo in laga caawiyo cunnada biyaha iyo gogasha sida ay sheegeen
waa iska kor rafaasan yihiin walaalahayna meel ay joogaan waxaa rabnaa intaan gahoota e oo inta joogaan aad arkaysiin waxa hadda sooqaye umushaa ku jirta haamiladaa ku jirta ragga oo uuryaanka ee ku jira waxaa rabaa oo muslimiinta meel ay joogaan inay noo soo gurmadaan oyna noolayaan sheekh maxamed cabdulqaadir oo ka mid a culimmada xeryaha u dhaqdhaqaaqa dadka tabaalaysan ayaa ka warbixiyey dhibka haysta qoysaska dhowaan ka soo galay soomaaliya oo dad xaaladoodu aad iyo aad u adag tahay runtii marba kuwaad aragtid baa kuwa kale ka sii daran waxaan dhex taagannahay hooyooyin carruur wata uur kuwa leh kuwa waayeela kuwa curyaamiina islaantaa waa islaan curyaana qaar noocba nooc ah carruurta wasakda ku taaliya boodhka markaa nimaa laga dhaqo waxay afkooda u cabbaan baa laleeyahay baa layidhi waa ummad soomaaliyeed oo baaba'aysa waa ummad soomaaliyeed oo leh waryaa noo gargaara waa ummad soomaaliyeed oo xaalkoodu aad u adag yahay biyo ma haystaan oo waxay cunaan ma haystaan oo hoy ma haystaan oo masquul ma haystaan dadkaasi maalinkii oo dhan meel la gelaya mala habeenkiibaa bannaanadaa la aadaya dhulku wuxuu leeyahay xayawaan habeen ka soo baxo oo dabaqalooca iyo maska leh waxay iskaga xidhiistaan oo gogol ma haystaan waa dad aad u rafaadsan oo soomaaliya ka yimid maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab